bismi illaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada dhuusamareeb gudoomiyaha gobolka banaadir oo macawiisley hubaysan kusoo bandhigay degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe wakhtiga la qabanayo doorashada guddoonka baarlamaanka waqooyi bari soomaaliya oo la shaaciyey magaalada baydhabo oo maanta si weyn loogu xusay maalinta caalamiga ah ee arrimaha bini aadanimada warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan yugreyn oo helaysa damaanad qaad amni
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idinaayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb cali aadan axmed ayaa warkaas inoo faahfaahinaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxay gaareen magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweeyey hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor xubno ka mid a golayaasha maamulka galmudug qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa lagu sheegay inay tahay dardargelinta dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidii uu kulamo ula qaadan lahaa qeybaha kala duwan ee bulshada saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee kusugan dhuusamareeb iyo maamulka galmudug sidii loogala hadli lahaa inay dardargeliyaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee la doonayo in looga xoreeyo deegaanada maamulka galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale la filayaa inuu kulamo la qaato qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka galmudug inkastoo ujeedka ugu weyn ee madaxweynuhu u tegay dhuusamareeb lagu sheegay inay tahay dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana la filayaa deegaanada galmudug inay ka bilowdaan howlgallo milatari oo shabaab looga saarayo deegaano dhowr ah iyo degmooyin ay kaga sugan yihiin maamulka galmudug gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho ayaa ciidamo loo diyaariyey dagaalka ka dhanka al-shabaab kusoo bandhigay degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ismaaciil yabarow ayaa warkaas warsheekh ka soo diray
halkan oo ah degmada warsheekh maanta waxaa lagu soo bandhigay ku dhowaad kun ka mid ah ciidamada deegaanka ee macmuusleyda oo halkan lagu diyaariyey iyadoo lagu wareejiyey wasaaradda gaashaandhigga waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho dictor xasan maxamed xuseen muungaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed macalin fiqi xildhibaan xaadoole oo ah xildhibaanka galmaax ayaa dhankiisa ka hadlay isagoo sheegay inay ka dhigan tahay in beesha galmaax ay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto gulubka dagaal ee ka dhanka ah al-shabaab
inay isu u diyaargaroobaan inay sid la diriraan kama cabsi qabo aniga dadaa waxay ka hadlaan in dhulkan cadowga uu soo gaaro ama ay soo galaan shabaab maahan ee maahan ay ku hidaan maxaan idiin sheega aniga hadda ka hor alcadanka soo baxay ceelooban degaan imid ilaa inta ka sukaysa warciisa xilligaasnu dawladdu kamaba jira dhulkaan soomana gaarsanayn laakiin dadkan ma oga
intaasi kadib guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab ayaa si gaara ula dardaarmay ciidamadan deegaanka sidoo kale kula dardaarmay in la xoojin doono gulubka dagaal ee ka dhanka ah al-shabaab
mudane wasiir aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga qaaliga ah oo aad halkan ku timaaday annaga halkan waxaan maaragtay wafdi ayaan ahay xamar ka soo tegey oo hogaaminayo wasiirka difaaca xamar waa caasimaddii soomaaliya nabadgelyo wanaagsan ayaa ka jirto oo boqol kiiba boqol la isku hallayn karo laakiin nabadgelyadeeda waxay ku xidhan tahay nabadgelyada guud ee dalka gaar ahaan gobollada ku teedsan ee diriska la'ah shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose sidaas daraaddeed ayaa anigana qayb uga ahay wafdiga wasiirka oo u kuurgelayo indhaindhaynayo ciidamadeenna qalabka sida ee mujaahidiinta ah ee la dagaalamaya argagixisada iyo kuwa difaaca shacabka waxaan socod ka soo bilownay xaaji cali raagaceelle dugsiga tababarka qorilow maantana halkan xaluu leh oo degmada warshiga ka tirsan ayaan taaganah
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo si guud ula dardaarmaya ciidamada deegaanka iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in loo diyaar garooba sidii la isaga xiran lahaa inta yar ee ka hartay kooxda al-shabaab ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaanba dalka oo idil dado in loo istaago inay diyaar u yihiin diyaar ma tihiin diyaar ma tihiin mar labaad midda saddexaad cadowga aan la dirinayno muxuu dhan yaha horta tiro inta shabeellada dhexe joogta intaan ma dhan yihiin tiradooda meel kasta labaatan ciyaala oo kaba dacasa wataa joogta wakhtiga la qabanaya doorashada guddoonka baarlamaanka waqooyi bari soomaaliya oo la shaaciyey daahir abshir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale kan madaxweynaha maamulka waqooyi bari ee soomaaliya ayaa soo saareeyay jadwalka cusub ee doorashada guddoonka baarlamaanka golaha wakiilada maamulka waqooyi bari ee soomaaliya warqad ka soo baxday guddiga ayaa lagu sheegay in ansixinta habraaca doorashada iyo sidoo kale shaacinta doorashada guddoonka golaha wakiilada la qaban doono maanta ay taariikhdu tahay sagaaliyo tobanka bisha agosto sanadkan laba kun labaatan iyo shanta sidoo kale guddiga ayaa sheegay in qabashada xisbiyada musharaxiinta isdiiwaangelinta iyo sidoo kale qabashada khidmadda musharaxiinta iyadana la qaban doono labaatanka ilaa labayo labaatanka bishan agosto sidoo kale guddiga ayaa sheegay in hadaljelinta musharaxiinta iyo sidoo kale qabashada doorashada guddoonka golaha wakiilada shahaadadsiinta musharaxiinta ku guulaysta guddoonka golaha wakiilada iyo sidoo kale dhaarinta guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen la qaban doono saddexiy labaatanka bishan agosto sanadkan laba kun labaatan iyo shanta sida ay sheegeen guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka waqooyi bari ee soomaaliya jadwalkan cusub ay soo saareen guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha maamulka waqooyi bari ayaa ku soo-aadaya iyadoo dhowaan lasoo dhammaystiray xulitaanka baarlamaanka maamulka waqooyi bari waxaana xildhibaanadan ka kooban siddeetan iyo saddex xildhibaan lagu dhaariyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool magaalada baydhabo ayaa maanta si weyn loogu xusay xuska maalinta caalamiga ah ee arrimaha bini-aadinimada siraaj sheekh isxaaq ayaa warkaasi baydhabo inooga soo diray madashan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed ayaa waxay daarneed xuska maalinta caalamiga arrimaha bani-aadinimada waxaana ka soo qaybgalay wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ugu horreeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed xildhibaano odayaal dhaqameedyo qaybaha kala duwan ee bulshada fanaaniin iyo sidoo kale wakiilo ka kala socday hay-adaha inta badan ka shaqeeya arrimaha bani'aadinimada munaasabadda oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ugu horreyn waxaa kelmado ka jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qayb galay oo in badan ka sheekeeyey muhiimadda maalintan ay u leedahay bulshooyinta soomaaliyeed xusid oo maalin la xusishileedaya walma taraaso ma in baahantaa dhaadkii liinka shaqe ay lahayaan baahanta wasaaradaha ka shaqa leh runtii ammaanana haddii unan dhaqanka dowrka odayaalka dhaqanka mayba waaha arrimahan ku qiib gaadaan dub heshiisin waayo maalintan qiimaha yeelata in walaaya atiya meeriya kuqoyti iyo meeriya jeed marka dadka oo ka shaqeeya oo gargaarka bani-aadinimo siyaabo walba dhib kasta iyo oo nugul wasaaradda gargaarka oo soo qaban qaabiso xafladan quruxda badan aada iyo aad aad u mahadsan tihiin iyo dabcan tiyam kala qayb qaatay oo hay-adaha gargaarka waa idiin mahad celinaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi saag macalin maxamuud ganey oo gebagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa isagana ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay xuska maalintan isagoona sheegay in wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed mar walba ay u taagan tahay sidii gurmud bani-aadinimo looga sameyn lahaa dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada ay sababeen abaaraha
waa maalin mudan inila xusa guud ahaan soomaaliya gaar ahaan reer koonfur galbeed maybanigata wasaaradda gargaarka maareynta koonfur galbeed maybangata geekaato mudnaan gooni eh iyo oh kuduulas waxqabadkii wasaaradda iyo hay-adaha internationalka iyo han local cab shaqooyinkii faylahay sanadkii la hamoodiyey guud ahaan horta may baa la qobday sanad walba sanadka oo kale maalinta humanitarian dayga la qobdow guud ahaan soomaaliya uqabdow khaasatan reer koonfur galbeed may baa inaa dadka hay-adaha sida fayl la shaqeeyo guud ahaan haddii nagadaan localkii ahaan international cab injoorida wasaaraddu may baanataa farxad gooniye in maalmahan oo kale la xusa dhibaatooyinkii aafooyinka dadka tabaalaysankan yahay iyo dadka gargaarka ka shaqeeya oo guud ahaan sanad walba maanta oo kale adduunka waxaa looga dabaaldegaa maalinta arrimaha bani'aadinimada iyadoona wasaaradaha gargaarka ah ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya ay ku xusaan gobollo badan oo ka tirsan dalkeena soomaaliya waxaana inta badan munaasabadaha laisku xasuusiyaa muhiimadda ay leedahay in gurmad bani'aadinimo loo sameeyo dadka soomaaliyeed xilliyada ay jiraan xaaladaha degdega halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhar ee haatanna warka dibadda madaxweynaha dalka ukraine ayaa sheegay inay socoto howl ku saabsan damaanad qaadka dhanka ammaanka ah ee ukraine kadib kulankii isniinta ay ku yeesheen dalka maraykanka madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump hogaamiyaasha yurub ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kulankaasi master zelenski ayaa intaasi ku daray in wadahadallada u dhexeeya la taliyayaasha amniga qaranka ay sii socon doonaan si loo diyaariyo wadaxaajood dhab ah ayuu yidhi madaxweynaha ukrein madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu qabanqaabiyo kulan dhex mara madaxweynayaasha ruushka iyo ukrein oo ku xiga sharmadaxeedka saddex geesoodka ah warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga inta cidduu warkeena seegana waxay dib kaga daalacan kartaa bartan facebooka kuleenaan radio jawhar ama w w dot radio jawhar dadnet sidaasi nabadgelyo